inkastoo gebagaba ay marayso doorashada xubnaha aqalka hoose laguna sii siqayo xilligii la dooran lahaa madaxweynaha dalka kaasoo sida guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu sheegay ay mudanayaasha cusubi go'aan ka gaari doonaan ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya caqabado hor leh oo ay muuqato in geediga ay gashiin gelinayaan maalmo ka hor waxaa muqdisho ka bilaabatay doorashada xubnaha beelaha banaadiriga oo ilaa iyo hadda saddex kursi soo buuxisay waxaana daba joogay tii beelaha waqooyiga soomaaliya oo aqalka sare iyo mid hooseba isugu jirta inkastoo ismaandhaafku uu halkaasi ka dhashay shan iyo labaatankii bishiina dhaaftay waxaa madaxtooyada maamulka puntland ka soo baxay warcad oo uu madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ku sheegayo in la hakiyey doorashadii xubnaha aqalka hoose ee garoowe ka socotay ilaa wax laga qabto qaabka loo qaybiyey xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyiga soomaaliya gaar ahaan sool iyo sanaag maalmo kadib waxaa shir jaraa-idoo uu muqdisho ku qabtay guddoomiyaha guddiga federaalk ee doorashooyinka dadbani abukaate cumar dhegey uu ku sheegay in dhowr casho kadib ay caasimadda fadhiisan doonaan xubnaha ilaa xilligaasi lasoo doortay maadaama ay tiradoodu gaadhay mid uu fadhigoodu ku guntami karo go'aanada harsanna ah ay iyagu gaarayaan madaxweyne ku-xigeenka puntland oo u arkayay in hadalkaasi ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinkii uu doc faruurayo go-aankii ay ku hakiyeen codayntii aqalka hoose ayaa sheegay inaanay doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo midda madaxweynuhuba xalaal noqonaynin ilaa si buuxda loo soo dhammaystiro xubnaha aqalka hoose ee laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka waxaa muqdisho maalin ka hor soo booqday oo welina ku sugan madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo guddoomiyaha baarlamanka maamulkaasi iyadoo imaatinkoodana lala xiriirinayo wadaxaajood laga gelayo go-aankii guddiga doorashooyinka ee ahaa in tirada ilaa iyo hadda lasoo doortay ee uu kooramku ku buuxo ay kulamadooda qaadanayaan iyo qodobka doodani ay ka dhalatay ee ah sida laga yeelayo xubnaha aqalka sare ee gobolada sool iyo sanaag jubbaland waxa ay ku guulaysatay in ay soo dhammaystirto kuraastii ay ku lahayd baarlamanka soomaaliya oo saddex iyo afartan gaaraysay koonfur galbeed oo iyadana saami u heshay ilaa sagaal iyo lixdan mudane oo ka mid noqonaya baarlamanka soomaaliya waxa ay soo buuxisay ilaa toddoba iyo lixdan kursi waxaana u haray laba kursi oo keliya maamulka cusub ee hirshabeelle oo isna aqalka hoose ku yeelanaya toddoba iyo soddon kursi waxa uu soo doortay shan iyo soddon mudane oo isna laba keliya ayaa u harsan halka maamulka galmudug oo lix iyo soddon xubnood lehna uu ilaa iyo hadda soo doortay soddon xildhibaan waxaana ku dhiman lix kursi dowlad goboleedka puntland ayaa ka hor intii aanay ku dhawaaqin inay hakadgelisay doorashada aqalka hoose ee garoowe ka socota waxa ay soo buuxisay kuraasta laba iyo labaatan mudane waxaana doorashadu ay ku dul hakatay shan iyo toban kursi oo weli doorasho sugaya toddoba kursi oo beelaha banaadiriga muqdisho loo dhigayna waxaa ilaa maanta ku soo baxay saddex mudane iyadoo afarta dhimanna toddobaadkan gudihiisa lagu dooran doono hirshabeelle iyo koonfur galbeed sida gudiyadooda doorashadu ay noo xaqiijiyeen waxaa lagu wadaa in isniinta berriba ah ay ka faraxashaan doorashada aqalka hoose galmudugna beryaha xiga ayaa la sugayaa maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in ay xamar ka bilaabato doorashada beelaha somalilan oo aqal sare iyo mid hooseba isugu jirta tirada laga doonayana waa lix iyo afartan aqalka hoose ah iyo koob iyo toban aqalka sare ah waxaana sida aanu wararka ku helayno muqdisho ku diyaara ergadii wax dooran lahayd iyadoo u tartamayaasha labadaasi aqalna ay xilli horeba bannaanka isi soo dhigeen tirada aqalka hoose ee ilaa iyo hadda la doortay waa laba boqol oo mudane shan iyo toddobaatanka harsanna waxa ay ku kala maqan yihiin maamul goboleedyada afarta ah marka jubbaland laga reebo iyo beelaha somalilan iyo kuwa banaadiriga jacfar kuukay v o a muqdisho